alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kasiira baabkii aadaanka ku saabsanaa ayaynu joognay wa can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi umira bilaalun bilaal waxaa la faray an yashfaca inuu lamaaneeyo alaadaana adimaada wa yuutira oo witreeyo halhal uu ka dhiga aliqaamata aqiimista ila aliqaama iqaamada mooyaane yacnii wuxuu u jeedaa qowlahu qad qaamat asalaah xaafidkaa kusii fasiray qad qaamat asalaa mooyaane waxa weeye wuu itriyeynayaa aqiimka muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walam yadkur muslimun muslim ma sheegin alistihnaa istihnaaga ma sheegin oo wayuutira aliqaamata unbuu ku joojiyo ila aliqaamadaasaan u sheegin macnihii oo wuxuu ahaa lafdiga muslim umira bilaalun an yashfaca aladaana wayuutira aliqaama oo ila aliqaamadaasaan uu ku darin laakiin dariiq kale oo muslimku wariyey ayaa jira qudhiisu oo istihnaaga ama ila aliqaamadaa sheegaya xadiidka markaa qeybtiisaa hore umira waxaa la faray bay odhanaysa walinasaa'iyi nasaa'i buu u sugnaaday amara nabiyu nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama bilaala bilaal ayuu rasuulku faray riwaayaddaa markaa nasaa'igu warinaayo qudheedana sanadkeedu waa saxiix weeye marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa adimaadda la adimaayo in shafci laga dhigaayo oo takbiirta u horaysana fadl takbiirta u horaysana afar jeer baa la odhanaya sidaynu soo maray kelimaadka kalena laba laba jeer baa la odhanaya marka laga reebo laa ilaaha ila allaahuda u dambaysa laa ilaaha ila allaah iyadu waa witriye laba jeer lagu celin maayo sidaa awgeed an yashfaca aladaanadaasi waxaa lagu xambaarayaa yacnii kelimaadka adimaada badidooda ayaa shafcigaa laga dhigaya hase ahaatee laa ilaaha ila allaahudaa u dambaysa mar quraa la odhanaya waayo waa towxiidkii oo si towxiidkii witri loogu khatimo waaye waxaana xikmaddu tahay wallaahu aclam sababta adimaadda loogu celcelinaayo lianna dadkaa fog ee masaajidka aan joogin ayaa la doonayaa inuu codku gaadho oo ay ogaadaan in salaadda wakhtigeedii galay dabadeeta ay u soo diyaargaroobaan waayahay ha yeeshee iqaamada iyada witri baa laga dhigayaa oo marmar baa la odhanayaa iyadana waxa laga soo reebayaa kelmadda qad qaamati salaah ee u dambaysa macnii sheegaysa salaaddii inay taagan tahay iyada laba jeer baa lagu celinaya waayo waa maqsuudka aqiimka looga jeedaa ma aha in dadka dabadda jooga la maqashiiyo salaada waxa weeye in la ogeysiiyo dadka soo xaadiray in salaaddii la gelayo ay taagan tahay wa kadaalika allaahu akbarta ugu horaysana aqiimka qudhiisa laba jeer baa la odhanaya allahu akbar allahu akbar adimaadana afar jeer baa la odhanaya waayahay ciddan fartay rasuulkaa sala allahu calayhi wasalama weeye oo ahlulcilmiga badidoodu akharu alusuuliyiin waalmuxadisiin waxay idhaahdaan haddii saxaabigu la idhaahdo umira fulaanun waxaa lagu xambaarayaa cidda amartay inay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo isaga ahaa saaxibu alamri wannahyi sidaasaana fahanka u soo degdegaysa madhabkaasaana loo badan yahay oo saxa bilaal baa la faray macnihii rasuulkaa faray ha yeeshee riwaayadan dambaaba sii caddaysa ee nasaa'iye saxiixa ah amara nabiyu sala allahu calayhi wasalama bilaala marka ixtimaalkii qaar laga yaabo inay qabi lahaayeen sidaasuu meesha kaga baxay waa tahay bilaallo wuxuu ahaa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee caanka ahaa fadaa'il baanu lahaa badan waxaanu markaa islaamay qadiiman waxaana la idhaahdaa markii rasuulku dhintay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh adaankii waxa weeye uu iska daayo uu ka tegey waxaanu markaa u baxay xagga iyo shaam isaga oo mujaahid oo jihaadaya waa tahay qaala wuxuu ihi wacan abi juxayfata radia allaahu canhu saxaabiga abi juxayfa waxaa laga wariyey magaciisa waxaa la odhan jiray sidaynu riyaadka ku soo aragnay wahab ibnu cabdillaahi assuwaa'i qaala wuxuu yidhi raaytu bilaala ra'aytu waxaan arkay bilaalan bilaal baan arkay yu'adinu xaal uu addimaayo wa atathabbacu waxaan raacraacayo faahu afkiisa oon sidaa markaa aragga ula raacay haahunaa xaggan waa xagga midigta iyo wa haahunaa xaggan ayaan afkiisa u raacraacay wa isbacaahu labadiisa faroodna toban luuqaa ku bannaana laakiin in maaragtay is laydhaa badana la kordhiga ayaa u fiican wa isbacaahu labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhagood bay ku jireen labadiisa faroodna waxaa looga jeedaa anmulada ama xubintaa yaree farta ugu horraysa looga jeedaa waxaa la yidhaahdaa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadati aljuz'i isbicii oo dhan baa la wada sheegay laakiin farta dhammaanteed dhegta wada geli maysee inteeda yaree hore ayaa looga jeedaa oo sida qur-aankana markaa ku soo arooray meelo ka mid ah yajcaluuna asaabicahum aye fii aadanihim asaabicahum dee asaabicdii dhegta wada geli mayso maxaa looga jeedaa intaa hore farta inteedaa horea looga jeedaa marka waxaa la yidhahdaa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadat aljuzi sida kalena saynu hore dee usoo maray iyaduna way suuro geli kartaa oo waxaa suuro geli kara itlaaqu ljuzi wa iraadat lkulli sajdatayn baynu xalay soo maraynay soo maaha laba sujuudoodoo qura loogama jeeda laba ragcadoodoo dhammaystiran baa looga jeedaa waayah farahaa la gelinayaa dhagta waa kuwee ahlulcilmiga qaarkood waxay tilmaameen inay tahay musabixada ah ama fartaa innagu aynu murdisada u naqaano ya laakiin wallaahu aclam wax markaa daliilahoo sheegaya farta la gelinaya ta ay tahay ma jirta bay ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen rawaahu axmedu axmed baa wariye wa tirmidiyu tirmidina wuu wariye wa saxaxahu waanu saxiixiyey walibni maajah ibnu maajah waxa u sugnaaday wa jacala isbacayhi wa jacala wuxuu yeelay isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood buu markaa geliyey weli abi daawuud abi daawuud waxa u sugnaaday lawaa wuu leexiyey cunuqahu qoortiisa lamaa balaqa markuu gaadho xayiya cala asalaa yamiinan xagga midig buu leexiyey wa shimaalan xagga bidix walam yastadir mana wareegin wa asluhu xadiidkan asalkiisuna fi saxiixayni saxiixaynka ayuu ku sugan yahay isku soo duuduuboo xadiidkan abi juxayfa radia allaahu canhu wa ardaah oo xadiid markaa sugan qaybtiisaa hore bal hadda soo qabo marka laga reebo wa isbacaahu fii udunay intaa marka laga reebo waa xadiid sugan intaana ahlulcilmiga qaarkood way quweynayaan laakiin bacdi ahlulcilmiga ka midii way daciifiyeen oo kollayba markaa nadar baa ku sugan wa kadalika lafdigaa ibnu maajiya wa jacala isbacayhi fii udunayh isaga qudhiisa sanadkiisa dacfi baa ku jira dacfi ayaa ku jira waayah oo xajaaj ibnu artaa ninkii la odhan jiray mudalliska ahaa baa sanadkeeda ku jira taxdiidkana ma caddaynin oo ma sariixin ahlucilmi fara badan oo kalena way ku khilaafeen wa kadaalika walam yastadirtaa riwaayaddaa ay ku jirto iyada qudheeda dacfi baa ku sugan oo waxaa ku jira sanadkeeda qays ibnu rabiic ninkaasina waa daciif weeye sidaasoo kale ruwaadda kalena wuu khilaafay oo walam yastadir may sheegin marka isagoo daciifa ayuu haddana raggii kale hiqaadda ha khilaafay munkar bay noqonayso isku soo duuduubo xadiidku wuxuu ka warramayaa bayaanu shayin min sifaati almu'adini xaala aladaan sifooyinka qofka mu'adinkaahi marka uu addimaayo laga doonaayo wax ka mid ah waayahay sifooyinkaa waxaa ka mid ah marka uu maraayo xaya cala salaa xaya cala salaa inuu iltifaat sameeyo ama uu xagga midigta waxa weeyaan markaa wejiga uu daymoodo xaggaa u yara duwo marka uu xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax marayana uu xagga bidixda waxa weeye yar daymoodo waayah sidaasaa markaa fiican oo daahir ah siyaabo kalena waa la sheegay laakiin iltifaatkaa sidaasi ayaa daahir ku ah oo fiican waana sida uu ku nuuxnuuxsanaya minxatulcallaamka sheekha cabdalla alfawsaan ee caalimka ahi iltifaatkaa haddaba marka la maraayo kelimaadkaa dhawaaqa ah xaya cala asalaah salaadda u kaalaya wey xaya cala alfalaax liibaanta u kaalaya wey waa dhawaqii salaadda la isugu dhawaaqay iltifaatkaa waxaa ku sugan bay ahlucilmigu yidhaahdeen laba faa'iido faa'iidada koobaad haddii allaba kuu roon yahay codka wuu dheeraynaya markuu qofku isagoo addimaayo xaggaana sidaa u yaro jalleeco codkii taasi way lalinaysaa oo way dheeraynaysaa waa ta labaade qofkii mu'adinka ahaana calaamad bay u noqonaysaa oo tusaale ahaan qofkii aan codkiisa maqlayne meel fog ka soo eegaayey ama dee dhagahaba la'aayeen isagu waxbaba maqlahayne indhaha qabay wuxuu arkayaa inuu mu'adinkii yahay oo eedaamaya ayuu arkaya soo ma aragtid marka labadaa faa'iidaba way ku jiraan sidaa awgeed baa sida saxiixa ah xataa imaka ama wakhtiyadan dambeoo la isticmaalayo marka la addimaayo mukabiraatu sawt aaladahan codka lalinaya ee meel fog ku tuuraaya xataa qofku isagoo isticmaalaya waa inuu markaa sunnadaasi aanu ka tegin ee xaggaa iyo xaggaa waxa weeyaan markaa jalleeco taasi waa qodob qodobka labaad ee xadiidku sheegayaa waa dhagaa faraama la gelinayaa ahlulcilmiga markaa riwaayaadkaa quweeye waxay idhaahdeen haah waa la gelinayaa waana sida akharu ahlilcilmi ay mareen oo alimaamu tirmidiyu waa ka idhaahda wa calayhi alcamalu cinda ahli alcilm yastaxibuuna an yudkhila almu'adinu isbacayhi fii udunayhi fi ladaan ha ahlulcilmigu sidaasi ayay waxa weeyaan maaragtay mareen buu tilmaamayaa oo sunnay u arkaan mu'adinku inuu dhagaa faraa geliyo ahlulcilmiga qaar baa yidhi xataa markuu aqiimaya ha geliyo faraah laakiin taasi wax daliilahoo sugan looma hayo waaya masalada ku saabsan istidaarada walam yastadir ayaa markaa inoo qoran waxaynu nidhi lafdigaasi ma sugna waayahay lafdigaasi ma sugna ee dhinaca kalena imaamu axmed wuxuu wariyey ra'aytu bilaalan yu'adinu wayaduuru dowraanka macnii isagoo wareegaya isagoo addimaaya bilaaloo wareegayaan arkay buu yidhi marka waxaynu haynaa riwaayaadka addiyaa laba kuu roon yahay qaar wareegistii diidaya iyo qaar sugaya ahlulcilmiga qaarkood markaa waxay leeyihiin riwaayaadka dowraanka sugaaya ayay horraysiiyeen waxay idhahdeen kuwa nafiyaya kuwa sugaya ka xoog badan dowraankaasna waxaa lagu fasirayaa maaha qofku inuu qiblada ka wada wareego ee waxa weeyaan waa inuu markaa dee sidaasuunu yar jalleeco wejigiisun inuu xaggaa ku jalleeco weeye waaye bacdu ahlilcilmina waxay sameeyeen way jamciyeenoo waxay idhaahdeen waa la jamcin karaa riwaayaadkan mar haddii la jamcin kara in qaar laga takhalluso oo laga taga maaha yaa waxaana lagu jamcinayaa in haddii aan laba kuu roon yahay qofku aanu jidhkao dhan wada wareejinahayna sida aynu tilmaannay madaxa uunu waxa weeye xaggaa u yar duwayo marna xaggaa u duwaayo markuu xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax mala'ayo xigmadda ku jirtaana waxay tahay inay codka taasi waxa weeye dheeraynayso bacdu ahlilcilmina waxabay leeyihiin istidaarada riwaayaadka sugaya iyo kuwa nafiyayaba labadaba dacfi baa ku sugan oo wax sugani halkaa kuma soo aroorin wallahu aclam wa can abi maxduurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama acjabahu waxa yaabgeliyey oo uu jeclaystay sawtuhu codkiisu wa callamahu wuxuu baray aladaana adimaadda ayuu baray rawaahu ibnu khusaymata ibnu khusaymaa wariyey waxaa kaloo wariyey daarimi waaya xadiidkani wuxuu lahaa waxa weeye sabab oo abimaxduure markuu rasuulku barayey sala allahu calayhi wasalam adaanka kolkii hore wuxuu ahaa markaa gaal baabuu markii hore ahaa waa markii maka la furtay dabadeetana wuxuu yihi iyagoo adaamaya ayaanu maqalay oo annagoo dhowr oo dhallinyarah ayaanu dabadeeto isku daynay buu ihi bal inaanu canjilo oo aanu siday salaadda ugu dhawaaqayaan anaguna markaa waxa weeye u dhawaaqno markaasaa rasuulku maqlay sala allahu calayhi wasalam codkoodii dabadeetana codka abi maxduura ayuu aada uga helay markaasaa dabadeetana uu u yeedhay calaa kulli xaal markaasuu adaankay baray buu yidhi intuu hortiisay soo fadhiisiiyey ayuu haddii allaba kuu roon ii duceeyey buu yidhi foodayda sidaa u masaxayo haddii allaba kuu roon yahay markaasaa dabadeeta adaanka uu ibaray orodoo addin buu yidhi saaniseenoo addima kolkaasuu ibaray waay markaa xadiidku waa saxiixun biduruqihi waa xadiid sugan weeye xadiidka abimaxduura waa xadiid sugan weeye waaya waxaanu markaa daliil xadiidku u yahay qofka mu'adinka laga dhigayaa inuu yahay qof cod wanaagsan oo codkiisu uu yahay cod qurux badan oo macaanoo dadka soo jiidanaya laba iyo inuu yahay qof cod dheer waayo taasaa fiican waayahay oo haddii ay suuro gelayso laakiin waxaa aada iyo aada la ysaga ilaalinayaa in adaankii waxa weeye codka aada loo jiidjiido oo lagu sameeyo markaa talxiin oo sidii dadka heesaa heesaha ay u jajabin jireen ee ay waxa weeye u qaadi jireen oo kale adaankii loo dhaadheereeyo oo xuruuftii qaar laga tago oo haddii la doono xuruuf badan la iskaga si siyaadiyo ta noocaasa ahlulcilmigu aad iyo aad bay uga digeen bidacaanay ku tiriyeen saxna ma aha adaan fiican oo markaa kala saaran oo qurux badan oo macaan oo xuruuftii aan waxna lagu darahayn waxna laga jarahayn waa inuu qofku ku addimo weeye weliba waa inuu iska ilaaliyo laxniga had iyo jeer kelimaadka ta'diinka ama adaanka gala yah oo allahu akbar waa inaanu odhan oo allahda aanu jiidin akbaarna waa inaanu odhan oo bada aanu jiidin dee kale qalad bay noqonaysaa ashhad waa inaanu odhan oo iyadana hamse aanu jiidin qalad bay noqonaysaa macna aan loo jeedin baa ka soo baxaya dadka qaar ashhadu bay yidhaahdaanoo hadaasaanay ka tagaanba oo ficilkii shadda yashuddu iyo shadda yashiddu bay markaa u ekaysiiyaan khalad bay noqonaysaa akhtaab badan baa jirta oo dadka markaa adimaa had iyo jeer ay ku dhacaan barh ka midana waxa sheegaya sheekha alabasaam tawdiixulaxkaamka waa ka ku sheegaya dadka qaar waa ashhadu anna muxamadan rasuulullah markay marayaan daalkiiyo ra'daas daalkay ka boodaan oo ra unbay sheegaan ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo halkay daalkiiyo rada labadaba ka muujin lahaayeen bay rada un akhriyaan calaa kulli xaal inta badan waxa u sababa akhtaada noocaasa iyo khaladaadka qofkii addimayay inaanu baran markaa sida qur-aanka loo baranaya waa inuu qofku ta'diinka u barto oo uu dadka wax ku dhaamo idhaahda iga saxa oo uu iska toosiyo weeye waa cibaado aad u weyn oo ilaahay loogu dhowaanayo waana astaan ka mid ah astaamaha diinta islaamku ay leedahay waana baaqaa dadka salaada iyo cibaadada weyn iyo masaajida loogu baaqayo markaa in la laxniyo ama la jajabiyo waa arrin waxa weeye khaladahoon sax ahayn wacan jaabir bni samurata radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi saxaabigaasi sallaytu waxaan tukaday maca nabiyi nebiga la jirkiisa sala allahu alayhi wasalam alciidayni labada ciidood baan tukaday ciidul adxaa iyo ciidulfitriga hayra maratin mar waxaan ahayn baan rasuulka la tukaday walaa maratayni iyo laba jeer waxaan ahayn yacnii wuxuu u jeedaa xaalun baad ku awiliyo ay kaiiran in badan baan la tukaday buu u jeedaa bigayri adaanan bigayri adaanin adaan la'aan iyo walaa iqaama qiimid la'aan ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan kula tukaday rawaahu muslimun oo rasuulku labada ciidood umana addimi jirin umana aqiimi jirin wanaxwuhu waxaa markaa la mid ahaaday fi lmuttafaqi calayhi wanaxwuhu mid la mid ah oo ku markaa macno dhow ama la midaba ayaa fi lmuttafaqi calayhi ku sugan can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas iyadoo ay ka warinayaan radia allaahu canhuma iyo wakayrihii kayrkiiba iyadoo ay ka warinayaan oo xadiidka cabdillaahi ibnu cabbaasna waxa wariyey bukhaari iyo muslim baa wariyey annahu lam yakun yu'adanu bisalaati yowma alfitri wa inama alkhudbatu bacda asalaa lafdiga bukhaari muslimnaysna uu wariyey waayahay masalada xadiidkani sheegayaa waxa weeyaan ikhwaani salaada ciidda adaan iyo iqaamo midnaba ma laha marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yimaado garoonka iyagoo dadki jooga waxaynu u jeednaa musallaa iyo halkaa uu ku tukanayo dadka uu tukan jiray waay inaanay adaan iyo iqaamo midnaba lahaynna ahlulcilmigu way isku waafaqsan yihiin ha yeeshee wax kale markaa ma loogu yeedhayaa dadka oo salaatu jaamica iyo ma la odhan karaa jumhuuru ahlilcilmi waxay idhaahdeen maya lama odhan karo waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam kamay sugnaan mar haddaanay rasuulka ka sugnaanna isaga in la raaco ayaa waxa weeyaan markaa muhiim ah laakiin alimaamu shaafici waxaa laga soo raray raxmatullaahi calayhi isagu inuu markaa yidhi asalaatu jaamica waa la odhan karaa waxaan u qabsadaa laba arrinoo waa mida mursal xadiis mursal oo laga warinaayo zuhri waxa weeye uu u qabsaday waxaa lagaga jawaabay mursalkaa uu qabsaday waa mursal xadiidkaasi mursalkuna waa min qabiili daciif xadiidta markaa daciifka ah aan la xujaysan buu ka mid yahay waa kow waxaa kaloo uu qabsaday qiyaas looga qiyaasanayo salaatulkusuufka oo salaatulkusuufa salaatu jaamica la ysugu yeedhaa markaa ciidaynkiina iyadoo looga qiyaasanayo kusuufka iyadana asalaatu jaamica ha la yidhaahda buu yidhi kaana waxaa lagaga jawaabay sideedaba baabka cibaadaadka marka la joogo asal waxa u ah qiyaaska inaan la isticmaalin waayo dee waxa laga hadlayaaba markaa waa cibaado waata kale qiyaaskaasi wuxuu ka hor imanayaa sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee tarkiga ahayd ah oo rasuulku shay markaa haddii uu ka tago iyadoo maanicu diidayaa aanu jirin muqtadaheedina meesha uu yaallo in laga tagaa sunno noqonayso a sunnatu tarkiya la ydhaahdaa ahlucilmiga baraarujiyeyna waxaba ka mid a qaacidada alimaamu shaafici qudhiisa oo wuxuu markaa tilmaamaa sunnada rasuulka in la raacaayo ficlan wa tarkan wixii uu sameeyeyna la samaynayo wixii uu ka tegeyna laga tegayo soo ma aragtid sida markaa wuxuu sameeyey rasuulka loogaga dayanayo o loo samaynayo ayaa wixii uu ka tegeyna looga tegayaa sidaa awgeed asalaatu jaamicana lama odhanayo sidaasoy tahay haddana waxaba soo arooray riwaayadda muslimku warinaayo ah waayahay oo lafdiga muslim bay ku soo aroortay walaa iqaama walaa nidaa walaa shay ha markaa qiimid iyo adimid iyo shay midnaba rasuulku lama iman jirin walaa shay waxbaba lama iman jirin ha markaa taasaaba nafiyeysa xataa salaatu jaamica lama odhan jirin walaa shay waxbaba lama odhan jirin qiyaaska haddii allaba kuu roon yahay looga qiyaas qaadanayo kusuufkuna waa qiyaasun maca alfaariqba yah waayo kusuufku had iyo jeer dee sikadiisuu dhaca markuu dhaca dadkii in la ogeysiiyo in salaaddii la tukanaya u baahan yihi laakiin ciidda dadku way iska sii ogyihiinoo waaba iyagaaba iska diyaargarooba wakhtigeeduna waa macluum oo la yaqaanaa soo maaha waxaan markaa la ogeynaba qaflad lagaga jiraba maaha waa maalinkaa ciiddo dadku iyagaaba iska wada diyaara iyagaaba wakhtigii ilaalinaya oo bes wa can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey fi lxadiidi tawiili xadiidkii dheeraa iyadoo ay ku jirtay xadiidkii ku saabsanaa fii nowmihim seexashadoodii cani salaati salaadda ay ka seexdeen rasuulka iyo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim wuxuu idhi uma deetana addana waxaa addimay bilaalun bilaal baa addimay oo fa sallaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa tukaday sala allahu calayhi wasalam kamaa kaana yasnacu siduu samayn jiray kulla yowmin maalin kaste siduu samayn jiray ayuu waxa weeye u tukaday rawaahu muslimun muslim baa wariyey qiso dheer buu ahaa ah oo muslim baa ku wariyey kitaabu almasaajid wa mawaadic salaa aad buu u dheeraa waay markaa rasuulka iyo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyadoo salaaddii subax markaa cadceeddii ay soo baxday bay tooseen markii ay tooseen baa dabadeetana haddii allaba kuu rooyey salaaddii ay tukadeen way addimeen bilaal baa addimay kolkaasuu rasuulku tukaday markaa siduu samayn jiray wuxuu uga jeedaa dee salaaddii baa loo addimay oo loo diyaargaroobay oo xataa labadii ragcadood ee sunnaha ee ka horreeyey salaadda subax ka horrayn jiray buu la yimi dabadeetana labadii ragcadood ayuu waxa weeyaan maaragtay tukaday ee subaxa sidaasuu sameeyey xadiidku ikhwaani wuxuu daliil u yahay ee salaadda faa'itada ah ee wakhtigeedu tegay ee qofka cudurdaar ku dhaaftay marka lala imanayo in loo addimayo ayuu markaa daliil u yahay waana sida jamaaca ahlulcilmiga ka mida ay qabaan xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada bar ka mid ah madhabka imaamu shaaficina waa sida muctamadka ka ah weeye waana sida alimaamu lbukhaari inuu doortay ka muuqata waayo saxiixiisa wuxuu ku yidhi baabu ladaani bacda dahaabi alwaqti xadiidkan abi qataada saasuu u baabaysa baabuladaani bacda dahaabi alwaqti waayahay ahlulcilmiga qaarkood waxay ku tegeen waa sida madhabka maalikiyadu yahay weji shaaficiyada madhabkooda ku jiraana saasuu sheegayaa iyo riwaayad xanaabiladu ay leeyihiine mar haddii salaadda wakhtigeedu baxay loo addimi maayo yidhaahdeen waayo waxay idhahdeen dee wakhtigeediiba wuu tegey ah maxalkeedii wuu tegey oo markaa wax baahiyaba looma qabo xadiid markaa haddii allaba kuu rumaye ku saabsanaa qisadii ghaswat alkhandaq xadiidi abi saciid alkhudri radia allaahu canhu wa ardaah oo tilmaamaya inaanu rasuulku salaad markaa tagtay u addiminna way xujaysteen calaa kulli xaal madhabka waa laga xoog badan yahay xadiidkana waa laga jawaabay oo waxaa la yidhaha arrintaa wakhtigaa jirta waxaa lagu nasakhay salaatul khawfkaa lagu nasakhay waayo xadiid kale oo waxa weeyaan maaragtay abuu hurayrana waa laga jawaabay oo waxaa la yidhi waxa dhici karta inuu rasuulku addimayn laakiin aanu saxaabigu sheegin ama dee isaguba aanu maqlahayn axaadiid kaloo markaa xadiidkan xoojinaysa oo sheegaysa salaad tagta in loo addimayna iyaduna way jirtaa sida xadiidka cimraan ibnu xuseyn oo kale radia allaahu canhuma ah ee saxiixa ku yaalla wanuudiya bisalaati fa sallaa binnaas marka calaa kulli xaal sida saxiixa ah waa loo addimi karaa waayahay waana loo aqiimayaa waana loo addimaya waana loo aqiimaya walahu ay walimuslimin muslim waxa u sugnaaday oo can jaabirin uu ka wariyey ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalama ataa wuxuu yimi almusdelifata musdelifa ayuu rasuulku yimi waa sanadii uu xajay xajatulwadaac wa sallaa wuxuu ku tukaday biha musdelifada almaqriba maqribkii iyo walcishaaa cishaayigii buu ku tukaday biadaanin waaxidin hal adaam hal adimis buu ku tukaday iyo wa iqaamatayni laba aqiimood yacnii maruun intuu addimay ayuu dabadeetana laba jeer labadii salaadeed ee uu jamcinaayey u kala aqiimay walahu ay walimuslimin muslim waxa u sugnaaday oo can ibni cumara uu ka wariye inuu yidhi jamaca bayna almaqribi waalcishaa maqribki iyo cishaa'iga rasuulku wuxuu ku jamciyey biiqaamatin waaxida hal aqiim oo keliya zaada abu daawuuda abu daawuud wuxuu ziyaadiyey likulli salaatin salaad kaste waxa weeyaan markaa aqiimisu macni u aqiimay wa fii riwaayatin riwaayad waxa ku soo aroray wa jaaa fii riwaaya lahu ay liabi daawuud abi daawuud u sugnaatay walam yunaadi uma yeedhin oo macnii uma addimin fii waaxidatin minhumaa mid ka mida labada salaadood midnaba adaan uma yeelin haa midnaba adaan uma yeelin axaadiidtani waxay ku saabsan tahay ikhwaani labada salaadood ee la jamcinaayo oo sidii hadda aynu u jamcinaynaye imise adaan iyo imse aqiimisood ayaa waxa weeyaan marka ay yeelanayaan masaladaasaa xadiidku ku saabsan yahay sida aad aragta markaa riwaayaadku way kala duwan yihiin haddaynu soo qabanno xagga adaanka xadiidka ku soo arooray ee ugu xoogga badan waa xadiidka waxa weeyaan markaa jaabir ee tilmaamaya rasuulku sala allahu calayhi wasalama labadii salaadood ee uu jamcinayay markuu xajka gudanaayey hal adimidahuun inuu markaa addimay mar unbuu addimay addimidda xadiiskaah ayaa ugu xoog badan riwaayadda abi daawuudkee u dambaysa riwaayaadka uu inoo soo arooriyo walam yunaadi fii waaxidatin minhumaa riwaayaddaas iyadu waa shaad weeye waxaanay markaa khilaafsan tahay xadiidka muslimka iyo axaadiidta saxiixa bay khilaafsan tahay soo maad garan wax xoojinayaana ma jiraan sidaa awgeed riwaayadda muslim riwaayadda abi daawuudka ee walam yunaadi fii waaxidatin minhumaa waa shaad weeye taas waa taah masalada labaad ee ku saabsan labada salaadood ee la jamcinaayo ma hal aqiim baa laga dhexaysiinayaa mise laba aqiim baa loo kala yeelayaa masaladaana sida saxda ahi waxay tahay laba aqiim baa loo kala yeelaya waa sida xadiidkaa hore jaabir uu tilmaamayo biadaanin waaxidin wa iqaamatayni laba aqiim baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam u yeelay waayahay oo sidaynu hadda innagu samayno ama aynu samaynaynay sidaasaa markaa sax ah amaa riwaayadan dambe amaa xadiidka cabdilaahi bni cumar ee muslimku warinaaye sheegaya jamaca bayna almaqribi waalcishaa'i biiqaamatin waaxida bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waxaa ka xoog badan xadiidka jaabir jaabirna radia allaahu canhu wa ardaah xajkii rasuulka aad buu ugu fiirsaday waanu qaybay sidiisii ayaanu waxa weeye u soo raray xadiidka dheer ee jaabir bay intani ka mid tahay waynu gaari doonaa kitaabulxaj buu inoogu imi doonaa insha allah soo ma aragti markaasi gaara oo xil weynuu iska saaray buu u qaybay hase ahaatee in la cileeyo xadiidka waxa ka fiican in la idhaahdo riwaayadan dambe abu daawuudka ayaa fasiraysa zaada abu daawuud likulli salaatin abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey weliba abu daawuud oo keligii ma warine bukhaarigana waabay ku taallaa bukhaarigana way ku taallaa waa kaa saaxibu minxatilclaam callaamku sheegaayo marka waxaa laga yaabaa inuu xaafidku markaa iloobay oo markaa maskaxdiisa aanay ku jirin inay bukhaarigana ku taallo dabadeetana waa abu daawuudka kolkaa uu ku hubay unu tiiriyey ma garata wa ilaa bukhaari qudhiisu u warinayaaoo wuxuu odhanayaa lafdigiisu kullu waaxidatin minhumaa biiqaama maqribka iyo cishaa'iga mid kastoo ka mid a aqiim baa waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay aqiim buu u yeelay oo sidaa xadiidkaa hore jaabir sheegaayo si waafaqsan baa riwaayadda bukhaarigu sheegaysa riwaayadda abu daawuudkae saxiixiina saasay sheegaysa markaa xadiidkaa ibnu cumar riwaayaadkaa kaleen muslimku warinaya bukhaarigi iyo abu daawuudkiiyo inay wariyeen yaa in lagu fasiraa fiican oo la yidhaahda biiqaamatin waaxida wuxuu u jeedaa waxaa loo jeedaa ay likulli salaa salaad walba hal aqiim ayuu u aqiimay rasuulku sala allahu caleyh wasalam marka in sidaa loo awilo riwaayaadka kale lagu fasiro ilaan riwaayaadkiiyo axaadiistu waa isfasirayaane ayaa ka fiican in lagaba takhallusoo la idhaahdo waa shaado waa laga xoog badan yahay waayahay marka labadaa masalo ayay axaadiidtu tilmaamaysaa labaduba waa sidaa weeye masalada ku saabsan adaankana hal adaanun baa laga dhaxaysiin masalada ku saabsan aqiimkana labadaas salaadood ee la jamcinaayo ama la israacinaayo haddii allaba kuu roon yahay laba aqiim baa loo kala yeelayaa waana sida markaa imaamu shaafici iyo axmed iyo haddii allaba kuu roon yahay ay mareen waana sida aqwaasha ahlulcilmiga marka la eego raajixa ah weeye waxaanaad weliba ogaataa xajkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam hal mar uunbuu ahaa marar kala duduwan ma ahayn sidaa awgeed baa riwaayaadka marka daahirkooda la eega aad moodda inay kala duwan yihiin waa in la iswaafajiyo hadday iswaafaqi waayaanna siday u kala saxiixsan yihiin ama u kala xoog badan yihiin waa in waxa weeyaan markaa loo kala horraysiiyo qaala wuxuu ihi wa can ibni cumara cabdilaahi ibni cumar waxaa laga wariyey iyo wa caaishata caaisha radia allaahu canhumaaya qaala waxay yidhaahdeen qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina bilaalan bilaal yu'adinu wuxuu adimaa bileylin ay fii leylin habeennima ayuu adimaa marka badaasi waa darfiya bileylin ay fii leyl habeennimu adima ee fakuluu cuna oo washrabuu cabba dadkii soomaya ee soomka u diyaarka ahaa baa lala hadlaya xataa yunaadiya ilaa uu ka dhawaaqaayo ibnu ummi maktuum ninkaa la odhan jiray ina ummi maktuum ninkaa la odhan jiray ninkaa la ydhaahdaa inta uu ka dhawaaqaayo oo markaa ibnu ummi maktuum magaciisa camar baa la odhan jiray camar sida ahluxadiidku u badan yihiin camar baa la odhan jiray maktuumna waa la odhan jiraye laakiin maktuum magaciisa may ahayna waxay ahayd laqabkiisa ama naanaystiisay ahayd nin indhala buu ahaa ninka arrintiisa ay ku soo degtay suuradda cabase la ydhaahdaa ayaanu ahaa cabasa watawallaa an jaa'ahu lacmaa a ninkaa indhaha le ilaahay suuraddaa ku sheegay weeye saxaabi baanu ahaa markaa faadil ah waaye xataa yunaadiya ilaa uu ka dhawaaqaayo iska cunoo iska cabba ibnu ummi maktuum wa kaana wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa ninkaasu acmaa indhala laa yunaadii ma dhawaaqi jirin xataa yuqaala lahu ilaa lagu yidhaahda asbaxta asbaxta waad waa beriisatay waad waa beriisatay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa fii aakhirihi xaggiisa dambana wa fii aakhirihi aakhirkiisuu ku sugnaaday idraajun idraaj baa xaggiisa dambe ku sugnaaday oo waxaan hadalkii rasuulka ka mid ahayn baa xagga dambe laga raaciyey idraajka waxaa la yidhaahdaa an yudkhila axadu ruwaati fi lxadiidi kalaaman min cindihi biduuni bayaan a ruwaadda xadiidka warinaysa mid ka midii inuu xadiidka rasuulka hadal ku daro hadal isaga markaa xaggiisa ka ahaada inuu ku daro isagoo aan caddayn oo aan odhan hadalkaa markaa anaa le ama anaa idhiyo wax la mida sababaha ugu dari karaana waxay noqon kartaa tafsiiruu kelme fasiraayo ama xukun inuu kala soo baxay xadiidka ama xikmad caddaynuu caddaynaayo idraajku waxa suuragala inuu xadiidka xagga hore ka raaco inuu dhexda ka galo inuu xagga dambe ka galo waana sida badan inta haddaba idraajka uu ku sheegayaa xaafidku waa laga soo bilaabo wa kaana rajulan acmaa iyo intaa ka dambaysa weeye xadiidka ka mid ahe waa ka mid maahe waa mudraj waa hadalka raawiga raawiga hadalkaa yidhina waa ibnu shihaab azuhri caalimkii la odhan jiray maxamed ibnu shihaab weeye ah oo taxaawi iyo bayhaqiya baa caddeeyey qaala ibnu shihaabin wa kaana rajulan acmaa ibnu qudaama isagu wuxuu markaa caddeeyey ama uu jasmiyey inuu hadalkani yahay hadalkii cabdilaahi ibnu cumar oo ibnu cumar uhi wa kaana rajulan acmaa laa yunaadii ilaa aakhirihi xaafidku laakiin wuxuu yidhi isma diidayaano inuu yidhi waxa weeyaane zuhri oo taabici ahaa inuu yidhi ma diidayso inuu sheekhiisu yidhi sheekhiisa sheekhiisa oo markaa taabicigii ee saxaabigiiee cabdilaahi bni cumarna uu yidhi ma diidayso a markaa sheekha azuhri culimadiisii ka horraysa sheekhiisi iyo sheekha sheekhiisii oo saxaabigii ah iyo inay yidhaahdeen diidi mayso inay dhammaantood wada yidhaahdeen ayaa waxa weeyaan markaa iska dhici karaysa isku soo duuduuboo xadiidkani waa xadiid axkaam badan baa laga qaadanayaa axkaamta laga qaadanaya waxaa ka mid ah qofka waxa weeye indhahale ih haddii allaba kuu roon yahay inuu addimi karo mu'adin uu noqon karo laakiin waxa mu'adin laga dhigi karaa cid inuu wakhtigii galay u sheegaysa haddii uu haysto oo lagu kalsoon yahay ah cid inuu wakhtigii galay u sheegayso uga warramayso oo lagu kalsoon yahay hadduu haysto waa addimi karaa haddii kale waxa weeye ma ogaan karaya wakhtigii inuu galay taasi waa taa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa subixii salaadda subax laba adaan inay leedahay adaan waxa markaa loo adimayaa salaada waa marka waagu baryo adaanna wuu ka horeeyaa oo haddii allaba kuu roon yahay waa inta habeenku dadan yahay baa isaga la adimaya goormaa la adimayaa adaankaasi hore waxaa fiican markaa in la adimo inta uun salaada subax ka yaro horraysa wakhtigan markaa suxuurta iyo oo aan aad iyo aad loo horraysiin oon xagga sii hore laga dhigin in haddii allaba kuu roon wakhtiyadaa suxuurta laga dhigo adaankan subax uun laga yar horraysiiyo intaanu waagu beryin laga yar horraysiiyo ayaa markaa fiican taana waxaa u daliila riwaayadda bukhaariga ee sheegaysa lam yakun baynahumaa ilaa an yarqaa daa wayanzila daa wuxuunbaa u dhaxayn jirtay inuu kaasi meesha laga adimaayo ka soo dego kana fuulo macnuu wuxuu yahay uun wakhtiga waxa weeye u dhaxeeyey wuu isku dhowaa wakhti fara badani uma dhaxaynahayn waaye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa labadaa adaan ee subaxu leeyahay in laba mu'adin loo kala sameeyo oo midba mu'adin gaari uu addimo oo dadku ay garanayaan si ay dadku ugu xisaabtamaan oo ka hore markuu ku dhufto loo ogaado in hee weli habeen tahay oo dee la yska suxuurto oo suxuurtii loo kaco dee la ogaado inay habeen tahay ka dambe marka uu ku dhuftana loo ogaado waxa weeye inuu waagi baryay oo waxyaabihii qofkii soomaya aan la oggolayn looga joogsado waaye arrintaasi ma rabadaantuunbay gaar ku tahay mise sanadkoo dhan mae sanadkoo dhan arrinta noocaasi waa sunna weeye wax rabadaanta uun ku qaydayo oo markaa ku xidhayaana ma jiro adaankan dambe garanayoo dee isaga salaaddii baaba markaa la ysugu sheegayaa salaaddii baa wakhtigeedii galay laakiin kaa horena fawaa'id kaluu leeyahay oo suxuurtu dadka waxa weeye u toosinayaa oo qofkii markaa aan witiraysan ama salaatuleyshi ay u harsanayd buu u toosinayaa oo qofkii waxa weeye markaa intaaba dhammaystay ama aan suxuuranahaynba salaaddii subaxinay soo dhowaato soo dhowaatay oo wakhtigeedu uu dhow yahay ayuu u tilmaamayaa dabeete qofkii wuu toosayaa salaaddii buu u diyaargaroobayaa waysadii maydhigiyo wixii u baahnaabuu la imanayaa marka calaa kulli xaal fawaa'id badan oo caynkaasa adaanka horena ku sugan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fakuluu washarabuu markuu rasuulku yidhi adaankaa hore in layska wadayo cuntada iyo cabista iyo wixii kale ee markaa soomka la yska daynayaba waa layska wadayaa ilaa adaankaa dambe u yimaado waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa adaanka dambe marka lagu dhufto in cunistiiyo cabistiiyo waxyaabihii kaleba la joojinayo xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum yah gaar ahaan haddii uu mu'adinku yahay mu'adin lagu kalsoon yahay oo marka waagu baryo had iyo jeer addima bas waa la joojinaya waaye waxaa kaloo lagulaga qaadanayaa mu'adinku cid kale warkeed wuu ku eedaami karaa wuu ku addimi karaa hadday tahay ciddaasi cid looga qaateena soo ma aragtid oo tusaale ahaan qof baa usoo galo suu yihi waagii wuu berye isagoon isagu maarag waagii wuu berye oo anaa waagii arkay ku dhufa dee adaankii qofku waa qof markaa looga qaateena waxaa u bannaan isagoon isagu eeginba inuu ku dhufto markaa uu dadka waadimo soo ma aragtid waayo sida aad aragta cabdilaahi camar ibnu ummi maktuum wuu indhala aaba marka lagudha asbaxta asbaxta ayuu markaa adimi jiray marka hadalkaa dadka lagu kalsoon yahay ayuu hee ku addimi jiray calaa kulli xaal axkaam fara badan ayaa haddii allaba kuu roon yahay xadiidka ku jirtaa qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allaahu canhuma waxaa cabdilaahi laga wariyey anna bilaalan saxaabigii bilaal la odhan jiray addana wuu addimay oo wuu dhawaaqay qabla alfajri waaga ka hor buu dhawaaqay fa amarahu nabiyu nebigu wuxuu faray sala allahu calayhi wasalama an yarjica inuu noqdo oo fa yunaadiya uu ku dhawaaqo alaa hooya ina alcabda addoonkii naama uu seexday addoonkii markaa wuu seexday oo haddii allaba kuu roon yahay intuu ambaberay ayuunbuu dabadeeta waagii oon beryin ku dhuftay oo lulada uu lulaysnaa darteed uu ugu dhuftay waxa weeye ee adaankii ee waagii ma beryin cabdiga loo jeedaana hadda dee addoonnimadii maaha maaragtay bani aadamka addoonka loo ahaa waa addoonnimadii ilaahay waayo bilaal markan dee waxa weeye waa horaan abubakar xoreeyey rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa dacafahu waanu daciifiyey waay abu daawuud oo keligii ma daciifine hayru waaxid baa daciifiyey alxaafid ibnu xajarna wuxuu kaga hadlayaa fatxulbaariga xadiidka lix boqol iyo labaatan markuu sharaxayuu aada ugaga hadlaya oo wuxuu markaa tilmaamayaa a'immada xadiidku inay isku waafaqeen inuu xadiidkani khata yahay ilaa sagaal ka miduu dabadeeta soo raraya waxaa ku khata'ay xamaad ibnu salama ninkii la odhan jiray ayaa ku khata'ay waxaanu xadiidku markaa sax ku yahay cumar ibnulkhadaab buu markaa mawquuf ku yahay yaah oo haddii allaba kuu roon yahay mu'adin cumar ibnulkhadaab uu lahaa oo masruux ama mascuud la odhan jiray ayaa subaxa ka hor addimay kolkaasaa cumar faray inuu adaanka soo celiyo kaasuu asax ku yahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen laakiin waxa weeyaan maaragtay marfuucnimo kuma asixin sidaasoy tahay bacdi ahlulcilmiga ka midna way quweynayaan oo xaafidka qudhiisu uu quweynayaa markaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy duruq iyo waxyaabo markaa shawaahid iyo waxyaaba isquweynaya ahlulcilmi kale quweeyina way jiraan waxaad se moodaa inuu ku xoog badan yahy sidaa xufaadaa badan badan badan ee ahlulcilmigii waaweynaaya ay isku wada raaceen inuu xadiidku markaa daciif yahay xadiidka waxaa laga qaadanayaa salaada subax marka loo addimaayo adaanka dambe waa in layska hubiyo inuu waagi beryey arrintaas waa arrin aad iyo aad u muhiima waagi inuu beryo waa in layska hubiyo mana bannaana waagi oo aan beryin in adaanka lagu dhuftaa ma bannaana haddii markaa lagu dhufto iyadoo adaankii subaxa looga jeedana dee ma asaxayo waayo adaanku wuxuu asaxayaa marka wakhtiga salaadu soo gala soo maaha iyadoon wakhtigiiba soo gelin haddii layska sii addimo dee ma asaxayo soo maad garan ta kale waxyaabo kalena way ka ratimayaan oo iyadoon waagiiba beryin haddaad ku dhufato dee qofkii waxa weeye soomaya iska cuni lahaa iska cabbi lahaa ama suxuuran lahaa waxaa dhici karta markuu adaankaaga maqla inuu ka joogsado iyadoona waagiiba beryin oo arrintani xalaal u tahay inuu adaankaaga kaga joogsadaa dhici karta ama uu suxuur la'aan iskaga soomo halkaa dhibi ka timaado waxaa dhici karta dadka qaar inay kuba tukadaan salaaddii subax adaankaaga cid degdegaysa ama guriga joogta oo kale inay kuba tukato haddii adaankaaga marka la maqlay iyadoon waagiiba beryin xataa labadii ragcadood ee salaadda subax ka horreeye lala yimaado dee iyaga qudhoodu raatibadii subax ka horraysay ma noqonayaan waayo waagiba ma beryin soo maah waagiba hee ma beryin markaa calaa kulli xaal waxyaaba fara badan baa ka dhalan kara sidaa awgeed marka waagu beriyo waa in lagu dhufto intaanad ku dhufan iska eeg adaanka saacadahaagan iyo waxaan laysu geegeeyana eeg inaad indhahaaga ku eegtana isku day markaa kolkaad waagi aragta ku dhufo ma fahamte waxaad ka warrantaa qofku adaankiibuu gooraro kusii dhufto wuxuu doonayaa inuu aqiimo oo salaadii la galo markaasuu waagii eegeegaya yaah taasi ma sax maa yaah waxay ahayd intaanu addiminba inuu waagi eega soo maaha waaya kolley innaga bahalahan saacadaha la isticmaalaayo saacadahaasina wax fara badan ayay khalkhaliyaan waxaanay arrintaasi ugu darantay insha allahu waa tijaabin doontaane tobanka dambe rabadaan soomaydaan rag way inagan tahajudka tukanna hadiyo jeer habeenkii dadku ma iska soo jeedeen ama niska dambe ugu yaraan ma soo jeedeen iyagoo luloonaya dabeetana salaaddii subax goor horaa laga yaabaa in lagu dhufto iyadoon waagiba beryin ma garata markaasaa dabeetana salaaddiina goor hore la gelaya markaasaa weliba qiraa'adiina lasoo gaabinaya yaa arrimahaasoo dhan baa israacaya marka haddii ilaahay dee wixii hore inaba soo dhaafiya inta dambe ilaahay idu ku simo yaa walada halkaa alla iska hubiyo وعn abi سacيidi الkhdriي radي الlه عnه qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi slى الlه عalyh وasلم إida samictm markaaad maqashaan annidaaa aadaanka markaa maqashaan ay nidaaa almu'adini mu'adinka dhawaqiisa markaa maqashaan faquuluu waxaad tidhahdaan midla maa yaquulu waxa uu leeyahay oo kale almu'adinu mu'adinku mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay walilbukhaari bukhaari buu u sugnaaday can mucaawiyata mucaawiya isagoo ka wariyey walimuslimin muslim buu u sugnaaday can cumara isagoo cumar ka warinaya fii fadli lqowli hadalka markaa fadligiisa kamaa yaquulu lmu'adinu sida mu'adinku odhanaayo kale la yidhaahdo kelimatan kelimatan kelmad kelmad loo yidhaahdo siwa alxaya calatayni xaya cala alfalaax iyo xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax mooyaane oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla xeeladi noomay sugnaanin walaa quwata awoodina noomay sugnaanin haa khayr iyo taaciyo wanaag aanu kula nimaadno ama dhibaato aanu iskaga difaacna ilaa bilah kaalmaha ilaahay mooyaane waa tahay marka xadiidkan cumarna wuxuu tilmaamayey xadiid markaa waxoogay wuxuu ahaa yar dheer oo wuxuu tilmaamayey fadliga ay leedahay in laga daba yidhaahdo qofka mu'adinka ah kelimaadka adaanka in laga daba yidhaahdo weliba qofka markaa ka daba yidhaahda iyadoo qalbigiisa ay ka soo go'aysa inuu jannada galo ayuu xadiidkaa rasuulku ku tilmaamayey sala allahu calayhi wasalam marka markuu leeyahy can cumara fii fadli lqowli kamaa yaquulu lmu'adinu taasuu tilmaamaya wuxuu se xadiidka u soo qaadanayaa labada xadiid kaa horena wuxuu sheegayaa wuxuu mu'adinku leeyahay dhaha waa xadiidka abi mascuud alkhudri ka dambena wuxuu sheegayaa xaye calataynka xaye calataynku waa xaye cala asalaa iyo xaye cala alfalaax soo maha naxti baa lagu sameeyey wixii naxtiga la odhan jiray basmala xamdala saclama xawqala waa baabkiio waa xaye cala ya xaye cala asalaa iyo xaye cala alfalaax dibaa xaye calatayn markaa la isku yidhi iyada marka uu maraayo labadaa kelmadood mu'adinku markuu maraayo laga daba odhan maayo laa xawla walaa quwata ilaa bilah buu qofkii dhegaysanaya odhanaya saasuu xadiidkani sheegaya waayahay markaa xadiidtan waxaa laga qaadanayaa ugu horayn inay mashruuc tahay mu'adinka in adaanka laga daba yidhaahdo oo qofkii maqlayaa uu ka daba yidhaahdo waa tahay mashruuc ha ahaatee eh ma waajib baa mise waa sunne xadiidkan sidaynu arkayno amar baa ku soo arooray faquuluu sida saxiixa meeshu fa bay wadataa nusakha buluuqa qaarkood baa fa'daasi jaray laakiin sida saxda ahee luuqadana waafaqsanay faquulu wey waa amar waalamru yaqtadi alwujuub amarkuna waajibnimuu keensadaa wax amarkaa ka sarfinaayo waajibnimada haddaan la helin marka ahlulcilmiga qaarkood baa sidaa maray waana sida daahiriyadii ay mareen waa tahay laakiin ahlulcilmiga badidoodu waxa ay qabaan in imaamka laga mu'adinka laga daba yidhaahda adaanku waa mustaxab iyo sunna weeye waajib ma aha e waa mustaxab waxay idhaahdeen amarkan waxa waajibnimo inuu faa'iideeye ka leexiyey xadiid kale oo markaa muslimku warinayo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu waddan ku duulo kolka waagu baryo wuu dhegaysan jiray dabadeeta haddii uu adaan ka maqlo wuu ka joogsan jiray xadiidka muslimkaa warinaya hadduu maqli waayana weerar buu ku ekayn jiray dabadeeta way dhegaysteen oo kolkaasuu maqlay nin la allaahu akbar allaahu akbar markaasuu rasuulku uhi cala alfitra markaasuu yihi haddana ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu rasuulku uhi kharajta min annaar sala allahu calayhi wasalam markaasay eegeenoo waaba nin markaa riye la jooga calaa kulli xaal waxay idhaahdeen xadiidkaa wuxuu sheegayaa laga qaadanayaa inaanu rasuulku ka daba odhan markii ninku kelimaadkaa adaanka lahaa rasuulku kama dooma odhan hadalladaa kaluu yidhi marna calalfitra buu ihi marna kharajta min annaar buu yidhi taasi waxay daliilu tahay bay idhaahdeen inaanay waajib ahayn in mu'adinka laga daba yidhaahdo markaa kelimaadka laakiin xadiidku arrintaa kuma cadda waxaa dhici karta inuu rasuulku ka daba yidhi hadalkanna yidhi oo raawigu waxa weeye ka daba odhashadii aanuu inoo sheegin waayo agtooda caan bay ka ahayd laakiin arrinkan zaa'idka ahun markaa uu sheegay marka adigu calaa kulli xaal istidlaalka jumhuurku ay xadiidkan arrintaa u daliishadeen iyada waa la buji waa la bushiyey ishkaal baa ku sugan waxaad saaad moodaa inuu waxa weeyaan kaga cad yahay ama xagga daliishiga uu kaga muuqaal dheer yahay xadiidka inoo iman doona ee maalik ibnu alxuwayrith idaa xadarat isalaatu falyu'adin lakum axadukum waliya ummakum akbarukum salaaddu markay timaado midkiin haydiin adima baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ma garata maqaamkuna wuxuu ahaa maqaamu tacliim waxbuu beraya rasuulku sala allahu calayh wasalam weliba way sii safrayeen ma fahante arrimo ku saabsan adaanka iyo salaaddii baanu markaa barayay waxaana dhici karta inay u baahnaayeenoo aanay ogeyn in mu'adinka waxa weeye adaanka laga daba odhanayo marka hadday waajib ahaan layd in adaanka laga daba yidhaahdaa mu'adinka siduu adaankaba u barayu iyadana u bari laabay ahlulcilmigu yidhaahdeen soo ma aragti ilaan maqaamu maqaamu tacliim buu ahaa baahiduna inuu baray keensanaysa marka xadiidkanaa kaga sii qawisan xagga dalaalada ama tusinta arrintaa uu tusinaayo sidaa awgeed sida saxiix ahi waa qowlka jamhuurka oo arrintaasi waa mustaxab ha yeeshee qofku waa inuu ku dadaalo oo waa arrin waxa weeye fadli weyni uu ku jiro fadli weyn baa ku jira markaad ka daba tidhaahda haddana ducadii aad akhridaa allahuma rabba haadihi dacwa attaama fadli weyn iyo khayr weyn baa ku jira waayahay haddaad ka daba tidhaahda qudheedu xataa ducada aanad la iman fadligaa xadiidkaa cumar uu sheegaye dakhala aljanna ayaa ku jira waa mas'ala masalada labaad waxay tahay labadaa xadiid sidee laysu waafajinaya kaa hore daahirkiisu yahay waxaba in laga daba odhanaayo iyo ka dambee sheegaaya xayacalataynka in markaa laa xawla walaa quwata ilaa bilaah la odhanayo jumhuuru ahlilcilmi waxay idhaahdeen labada xadiid waa laysku xambaarayaa oo waa laga daba odhanayaa mu'adinka kelimaadka adaanka oo dhan mooyaane labadaa xayacalatayn markuu xayacalataynka la imanaayo laa xawla walaa quwata ilaa bilah baa la odhanaya labada xadiid baana markaa laysku qaydayaayo xadiidkaa hore markaa cumuumka faa'iidaynaya in laga wada daba odhanaayo yaa mithla maa yaquulu lmu'adinu suuradana laga khasisaya ma garata waaye markaa si labada xadiid ba loogu wada camal falo sidaasaa la odhanayaabay ahlulcilmiga badidoodu qabaan insha allahu waana sida markaa saxiixa ah bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya ee marna waa laga badaba odhanayaa mararka qaarna xayacalataynka markuu maraya laa xawla walaa quwata ilaa billah baa la odhanayaa oo ikhtilaafu tanawuci bay soo gelaysaa bay idhahdeen laakiin taa waa laga xoog badan yahay bacdu ahlilcilmina waxabay idhaahdeen waa la jamcinayaa oo markuu xayacalataynka maraayo waana laga daba odhanaya xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwata ilaa billahna waa lala imanaya wixiiba waa lala wada imanaya bay dhahdeen laakiin calaa kulli xaal sida ugu raajixsan ee ugu xooga badani ahlulcilmigu badidooduna ay qabaan waa sidaa waxa weeye hore sidaa hore weeye masale kaloo muhiimi waxay tahay alsalaatu khayrun min annawm adaanka hore subxii in lagu darayaynu soo maray iyada maxaa la odhanayaa asalaatu khayrun min annawm iyadana sida saxiixa wuxuunbaa la odhanaya asalaatu khayrun min annawm baa mu'adinka laga daba odhanaya waayo waxay soo gelaysaa cumuumka lafdigaa hore faquluu mila maa yaquulu lmu'adinu soo ma aragti ayay soo gudagelaysa fuqahada qaarkood waxay sheegaan in la odhanaayo sadaqta waa bararta iyo sadaqta waa bararta ama waa barirta labadaba waa loogu dhawaaqi karaa bararta iyo barirta sadaqta waa barirta fuqahada qaar waxay idhaahdaan fuqahada markaa xanaabilada iyo shaaficiyada iyo ka midi saasaa la odhanayaa markuu asalaatu khayrun minana u marayo laakiin taasi wax sugan maaha wax xadiisoo markaa saxiixoo suganina kuma soo aroorin waxyaabaha markaa ka warramayana laa asla lahu sida alxaafid ibnu xajar qudhiisuba uu tilmaamayo asal ma laha markaa iyana faquulu mila maa yaquulu lmu'adinu ayuunbay soo gudagelaysaa waa tahay qaala wuxuu uhi wa can cuhmaana bni abilcaasi alkaaca waynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online